ka dhacay davos shirkaasoo sanadkiiba mar la isugu yimaado oo aan aaminsanahay inuu yahay in markii ugu horreysay si rasmiga looga xasuumiyey dowladda soomaaliyeed madaxdeeda ugu sarreysa shirkaas oo ah shir sanadeed la isugu yimaado sanadkiiba mar kaasoo ah meesha ay dhaqaalaha iyo siyaasaddu isugu timaado lagana hago bilowga sanadka dhaqaalaha iyo siyaasadda sanadkaasu meesha uu uu socon doono kaasay isugu yimaadaan inta badan madaxda duniyada inteed inteeda badan shirka inala ku casuumay oon ka qayb qaadanay waxay ka turjumaysaa horumarka waddankeena uu sameynayo waxyaabaha noogu muhiimsanaa oon shirka u tagno waxay ahayd inaan wada hadal wada xaajood ah la galno bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka labadii shir iyo madaxdii kaloon la hadalnaba waxaan isku raacnay inaan sii dardar gelino geedi socodka in waddanka laga xoreeyo gaajada meel fiicanna waa ay maraysaa wixii faahfaahinana waa la wadaagi doonaa shacabka soomaaliyeed inta ka horeysa waxaan ugu baaqaya qof walba oo soomaaliyeed sida keliya oo waddankan uu ku horumari karo waxay tahay inaan iska xakamayno waxna ka qabanno dhaqaalaha in gaajada wax laga qabto inaan hay-adihii dhaqaalaha duniyada dib ugu soo laabanno inaan noqonno dawlad lagu kalsoon yahay waxaan aaminsanaha inay meel fiican marayso qof walba oo soomaaliyeed ama ganacsade ama siyaasi waxaan kaa codsanahaynaa marka inaad gacanna siisid